kiisas badan oo cudurka jadeecada ah ayaa waxa ay ka jiraan tuulooyinka hoos yimaada magaalada kismaayo waxaana kiisaska ugu badan ay ka jiraan deegaanada gosha halkaasi oo ay jirto tiro badan oo caruur ah oo uu ku dhacay cudurkan waxaana jira caruur badan oo maalmihii ugu dambeysay la keenay cisbitaalka magaalada kismaayo si loola tacaalo xaaladooda caafimaad doctor xuseen sheekh qaasim agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada kismaayo oo la hadlayay idaacadda waamo ayaa ka warbixiyey kiisaskii ugu dambeeyey ee lasoo gaarsiiyey iyo sida ay ula tacaalayaan waxaana uu sheegay inay jiraan tiro caruur ah oo u geeriyootay cudurkan jadeecada oo ka dilaacay deegaanada jubbaland gaar ahaan tuulooyinka ku dhowdhow magaalada kismaayo xaaladda guud isbitaalku way fiican tahay qaybihii isbitaalku way wada shaqaynayaan waayahan waxaa jira mar jadeeca iyaduna jirta taasoo caruur fara badan ku dhacaysa waxyeeleynaysa waa xanuun khatara jadeecadu caruurta wuu dilaa wuu curyaamiyaayo tusaale oo kale indhabeel buu qaar ku ridaa wuxuu ku ridaa xanuuno maaragtay ilmihii ama nafaqa darre ku ridaya ama maaragtay si kaleba u daciifinaya waxaa kamid ah xanuunaha qaarka ku dhaca oo sida xanuun nimonia la yidhaahdo oo kale indhaha way ku dhufatay oo qaarna wayba tirtaa qaarna kolku ilaahay u sahla way ka kacaan waa xanuun aada u dhib badan caruur fara badan baa isbitaalka la jiifiyey laga bilaabo bishii saddexaad saddex boqol iyo konton iyo lix canug baa qaybta jadeecada la jiifiyey muddadaas ilaahay xamdigii caruurtii intii badnayd way bogsadeen wax yaroo hadda ku jira meesha ood soo aragteen mooyeen saddex boqol konton iyo lixdaa laba canug baa ka dhimatay isbitaalku dee adeegii ay u baahnaayeen ilmahaasi ayuu siiyaa dabeetana iyagoo caafimaad qabay baxaan marka dambe waxaa laakiin jirta xanuunkan inta badan wuxuu ka dhacayaa meelaha kismaayo ka baxsan meel waxaa jira tallaalka xitaa aan laga ogolayn oon carruurtii ayna tallaal helin meelahaas dadka jooga dad iska danyara bay u badan yihiin uma dhib yara inay isbitaalka ilmihii xanuunsanaa keenaan waxaan wararka ku helaynaa carruur badan inay u dhimatay oo meelaha joogta walow hadda aan idin olanayn nambarka intaasabaa u dhintay marka waxyeeladeedu aada bay u badan tahay carruurtan hadda lasoo jiifiyey isbitaalka oo saddex boqol iyo konton iyo lixda magaaladana way ka yimaadaan magaalada banaankeedana way ka yimaadaan xanuunka marka hadda ugu maaragtay dhibka badan oo caruurtii ku dhacaya oo caruur badan saameeyey xanuunkaa jadeecada weeye xanuunkaa jadeecada sida ugu habbooni waxa weeyaan in laga hortago oo caruurta tallaal la siiyo meelaha qaarkood tallaalkii kamaba jiro jubbaland ama soomaaliya markaanu idhaahno meelaha uu ka jirana waxaad moodaa waalidiintu faa'iidada uu tallaalku leeyahay qaar badan inayna fahamsanayn oo tallaalka ilmihii ma geeyaan kolka caruurtii markaan la tallaalin ilmihii jadeecadii way ku dhacaysaa waa wax inta badan sanad walba inagu dhacaa jadeecadu way sidanay u dilaacdaa mar walba kolka wasaaradda caafimaadku way dadaashaa mar walba kambaynaa la sameeyaa caruurta lagu tallaalayo iyadoo la kaashanayo hay-adaha caafimaadka maaragtay saaxiibadana nala shaqeeya
laga soo bilaabo bishii saddexaad ee sanadkan kiisas badan oo cudurka jadeecada ah ayaa laga soo sheegayay deegaanada ku dhowdhow magaalada kismaayo gaar ahaan deegaanada gosha waxaana sida saraakiisha caafimaad ee cisbitaalka magaalada kismaayo ay sheegeen in xaalad caafimaad darro ay ka jirto xilligan deegaanada ka fafog magaalada kismaayo ayna ku adag tahay inka saraakiil caafimaad ahaan ay gaaraan halkaasi waxaana ay sheegeen inay jirto caruur badan oo cudurkan jadeecada ugu geeriyooto deegaanadaasi